maalintii shalay dowladda federaalk ayaa degmada beled hawee gobolka gadooye koonfurta soomaaliya kusoo bandhigtay askar ay sheegtay inay kasoo goosteen maamulkala baxa jubbaland isagoona tilmaamay inaysan waxba ka jirin ciidankooda isku dhiibay dowladda federaalk waxa uu sheegay in askartan ay soo bandhigtay dowladda federaalk ay yihiin kuwii lagu soo tababaray dalka elitereya oo kasoo firxaday fagaarayaasha dagaalka oo ay kula loolamayeen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwo dayacannaa oo la isku soo ururiyey kana tirsan ciidamada dowladda federaalk askartan ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanayay dayac iyo diif waxayna wateen hubka fudud goobta lagu soo bandhigay ciidamada oo u muuqatay xiro militari ayaa waxaa ka hadlay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk mid ka mid a warbaahinta gudaha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waraysi la yeelatay jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka la baxay jubbaland
war ciidana jubbalandna bel xawama joogaan kuwi war waxaani waa wax meelaha laga soo uruuriyey kuwi eritrea oo soo goostay oo dagaalada ka soo cararay istaafiyadoodii wax maaragtay nabad sugidii meelahaasi ay ka keenkeeneen waa wax noocaas wey waxaa lagu raadinayaa shilimaad baa lagu raadinayaa waxaa lagu raadinayaa maxaan ku idhahdaa in dowladda soomaaliyeed in been loo sheego war dowladda saa baan loogu sheegaya annagaaba dowladdii ah nin sarkaalla oo raba dowladdiisa inuu khiyaano isagaa khaa'ina oo fashilmay marka maxaa maxaa maxaad kala hadlaysaa waxaas war beled xaawoobay ugu weerareen anaaba kuu sheegaye kuwan aniga wax ka dhigay oo darajada siiyey oo boosaskaan u soo bedelay oo rukumadeshinka u sameeyey baa xamar inta lacagya ka soo qaatay ay soo weerareen oo yidhaahdeen ama waa lagu xiraa ama dowladda maxaan ku idhaha jubbaland cay oo dowladda soomaaliyeed ammaan ama magaalada ka bax taasna waa sheeko kale waa xiisadda udhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka isku magacaaba jubbaland ayaa marmo marka xigtay cirka isku shareeraysa dowladda federaalka maalmihii tegay saxaafadda gaar ahaan warbaahinteeda waxay si toosa u tabinaysay in ciidamo iyo saraakiil tobannaan ah oo ka tirsan maamulka jubbaland isku soo dhiibeen xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud laakiin warkaas ayaa waxaa gaashaanka u daruuray oo hadalaafka baarkiisa ku tilmaamay maamulka jubbaland